waa mahadsan tahay usalaamaya adiga iyo dhegeystayaasha iyo iyo farsamayaqaanada intaba dabcan markii laga hadlaayo waxaan u baahana horta inaan gadaal u laabano waxa laga hadlaya waa ganacsi ganacsiguna waa wax dhaafsi marka waxaa jirtay inta aysan bilaabanin ururan goboleedyada iyo aragti ku salaysan dalku inuu difaaco waxa isaga uu soo saaro oo uuna taageero si loo dhoofiyo marka waxay dawladuhu isticmaali jireen siyaasad la yidhaahdo waxyaabaha importiga ama lasoo dhoofiyo dalka uu soo dhoofsado in culays la saaro tusaale ahaan iyadoo ama canshuurta lagu badinaayo si qiimeedu kor ugu kaco ama loo sameynayo quotation oo ah tira xadidan in la yidhahdo masalan masalan bariiskii oo kaleento ama waxa dalga dalka usoo gada oo kaleento baahida dalka in la firin yidhahdo boqol kiiba toban masalan intaasoo kun oo tan ka badan lama soo dhoofi karo oo qiyaas loo sameeyo dhinaca kaleentana la dhiirigeliyo waxyaabaha oo dalka uu soo saaro sida in loo sameeyo canshuur dhaaf masalan in dawladdu masalan ay taageerto beeradeeda oo kaleento ay ka taageerto inay helaan lacago ay wax ku tacbadaan inay ka taageerto dhinaca shidaalka dhinaca ay ka taarto dhinaca la dagaalanka daawooyinka lagula dagaalamo cayayaanka iyo fertilizerka waxyaabaha bacriminta loo yaqaano si waxa ay soo saaraayan oo u noqdo masalan qiimaha suuq ku imaanayo wax raqiis ah markii la dhoofinaya la taageero laakiin mushkilada aragtidan qabsatay waxay ahayd haddii dawlad kasto iyadu ay difaacdo wax iyada ay soo saarto iskana celiso waxa dibadda laga keenaayo meeshaas waxaa ku baaba-a wax loo yaqaano ganacsiga caalamiga ama international trade-ka kadib waxaa bilowday marka in dawladuhu ay sameeyaan marka labadii dawladood ee danigaara ka dhexeyso oo kaleento in ay heshiisyo gaara ay galaan marxaladaas marka laga soo gudba ayaa waxaa loo soo gudbay marka in dawladuhu ay samaystaan marka dawlado badan oo laba aan ahayn masalan gobol oo kale sida hadda kan aan ka hadli doono oo kaleento waa farsamaha bariga iyo koonfurta africa oo kaleento in ay samaystaan urur dhaqaale oo ka wada dhexeeya taas marka waxay keenaysaa marka in uu uu noqdo isu socodka ganacsiga iyo iyo xirfadaha eewadamada heshiiskaas ku wada jiro mid sahlan oo fudud oo oo caqabada aysan ku jirin marka taas ayuu marka uu qayb ka yahay ururkan aan ka hadli doono waa garta cabdicasiis marka soomaaliya si gaara maxay uga faa'iidaysa haddaan dul istaagno waxaan rabaa inta aanan su-aasha aan ka jaabin inaan ku daro su-aal kale ah ku-biiritaanka soomaaliya dabcan hadda ma aha soomaaliya waxay ka mid ahayd aasaya aasaasiyaashii ururka ayay ka mid ahayd laakiin mushkilad dhacday ayaan ayaan xubinnimadeenii ku weynay ururkani waxaa ka horreeyay urur la dhihi jiray p t a preferential trade area oo ah in goob oo maxaa la dhihi free zone oo ganacsi oo xor ah ay wadamada samaystaan dawladihii aasaasa ayay ku jirtay dawladii soomaaliya ka hor dagaaladii sokeeye intaysan dalka uusan burburin kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii ayay dawladihii ururkaas b t a-ga xubnaha ka waxay go-aansadeen in la develop garayo areada oo freezonka laga guuro oo urur ganacsi loo wada guuro marka magaca waxaa yimid marka comexo ayaa imaaday ninety fourkii sida aan ka wada qabno marka dawlad dhexe oo soomaaliya oo shaqaynaysa ma jirin sidaas daraadeed marka usoo wareegidii xubinimada ururka cusub halkaas ayaan ku sheegnay marka soomaaliya waxay xaq u leedahay marka inay ku biirto ama ay ka tirsanaato ururkaasi marka waxaan codsanay dowladda soomaaliya waxay codsatay in maxaa la dhihi jiray xubinnimadeedii loo soo celiyo marka xubinnimo la soo celina ayay ahayd ma ahayn codsi cusub oo hadda aan ku biirayno taas marka halkaas uga gudbo su-aashaada aan u imaado ah maxaan ka faa'iideynaa in maxaa la dhihi jiray ururkaas aan ku biirno dabcan su-aasha maxaan ka faa'ideynaa waxaan ku dara aniga maxaana ka faa'ideynaa maxaana ku khasaaraynaa yani labadaba waa dhici kartaa faa'iido iyo khasaaro labadaba waa imaan karaan marka maxaan ka faa'ideynana waan ka jawaabaynaa maxaan ka khasaaraynaa waan ku khasaaraynaa si aan isaga ilaalinana oo aanan ugu dhicin khasaarahaasna waan samaynaynaa iyadana hadduu ila yidhaahdo marka ugu horeysa waxa waaye dalna keligiis ma taagnaan karo dhinaca ganacsiga marka yidhaahdo wuxuu u baahan yahay cid ay wax wadaagaan oo bahwadaag ay yihiin ay wax dhaafsadaan tusaale annaga waxaan leenahay dhul fara badan oo ku fiican dhinaca ganacsi maalgashiga beeraha ku fiican dhaqashada xoolaha bad dherarkeeda uu qaaradda africa ugu dheer yahay oo khayraad fara badan leh waxaan u baahannahay marka laba qaybood baan u baahannahay in waxa aan soo saarno suuq aan umaaj aan ku gadano nalabagasi inaan helnona waa u baahannahay laba waxaan u baahannaha kaleeto in maalgashi aan helno marka labadaasba ururka waxa wuxuu kaa saacidaa marka in marka ay yimaadaan sababtoo ah wadamada ururkaas ka tirsan marka ay qof kamid a ganacsatadooda ay dal kamid a ay xor u yihiin inay sidaan rabaan meel u maalgashtaan marka qofkii si oo xorriyad ay ku jirto oo oo oo maxaa la dhihi jiray iyadoona aan lagu tumanayn dabcan markas waxaa la ilaalina hoos ka xariiqan madax banaanida dalka waa muhiim micnaheedu ma aha urur ganacsi inaan ku biiray inaan madax banaanida aan ka tanaasulayo waxaa jira waxyaabo oo hoos loo dhigaayo oo la fududaynaayo iyo waxyaaba ah madax banaanida dalka saameyn kule oo aan laga tanaasulayn marka marka dadweynaha waxaan rabnaa inay ku fahmaan wax mar kasta oo oo la fudaynayo maaha kuma jirto madax banaanidii dalka kuma jirto laakiin waa waa ganacsiga iyo in laga faa'iido waayo
waa tahay markii wadamadan xiriir ganacsi ama suuq xora u dhex marayo soomaaliyana waxay u baahanaysaa in dalalkaas ay wax soo saarkeeda geyso wadamadaasna wax soo saarkooda ayay keenayaan soomaaliya si suuqii oo u noqdo mid xor ah sidaan hadda la soconno wadamo badan oo caalamka ah ayaa alaaba ay soo saaraan soomaaliya la keenaa xataa raashinka ayaa soomaaliya dalka dibaddiisa looga keenaa soo ma noqonayso in waxyaabihii dibadda laga keeni jiray ay sii bataan dhinaca kale markii laga fiiriyo dabcan waa qaybta usoo socday waaye oo daga dhex gasho ahayd maxaan khasaaraynaa maxaan khasaaraynaa horta waxaa ugu horeeya dhaqaalihii soomaaliya oo burbursan oo oo ah inaan isweydiino noloshada waxaa kasii daran horta maxaan dhoofinaynaa suuq ayaan raadinaynaa maxaan dhoofinaynaa waxaan ogsoonahay soomaaliya waadii ugu dambeeyey dabcan warshado ma lihin dhaqaaladeeni ku dhisnaa beeraha iyo ku dhisnaana marna abaaro ayaa ku dhaca marna daadad ayaa ku dhaca marka qudaarteenii iyo wixii annaga aan soo saarno iyo dalagyadii aan soo saarno annaga ay nagu filnaa laayihiin oo u baahan inaan dibadda wax kasoo doorsano xoolaha annaga aan lahayn waxaad arkaysaa iyadoo badeenu malaay iyo kalluun uu ka buuxo in kalluunka sacdaysan dibadda na looga keenaayo meeshaas marka waxaa ku jira marka su-aal ah inay timaado inaan dhahno war si aan uga faa'iidaysano suuqaas dhaqaalaha aan ku biirayno maxaynu u baahan nahay marka waxaan rabnaa inay dib la isugu laabto oo la sameeyo boolasiyo ama siyaasado dhaqaale dhaqaale oo dalka uu leeyahay oo ganacsatada iyo dawladuba labadaba ay qayb ka yihiin ganacsatada lagu dhiirageliyo intii ay wax un inay jina iyo tagaan wax soo dhoofin lahaayeen cagsigeed inay warshado la yimaadaan masalan qofka soo dhoofiya masalan kalluunka oo kaleento gasacdaysan in lagu dhiirageliyo in warshad kalluun kalluunkeena isaga baabaa maxaa dhihi jiray meelaha si isaga yaallo noo gasacdeeya in dalka la keeno la dhiirageliyo la dhiirageliyo maxaa kamid noqonayo in la yidhahdo masalan qofkii warshad samaysanaayo annaga waxaan samaynayna masalan boolasiyada dawladda masalan tusaale waaye ma aha hal iyo laba keli laakiin intaasoo tusaale ayaa la samayn karaa in la yidhahdo ganacsatada warshad samaynaysa waxaan ku samaynaynaa canshuurta ayaan ka dhaafaynaa masalan in la yidhahdo warshada dekeda kasoo degaysa canshuurka maqaadan free marka waxay ugusoo taxation ugusoo degaysaa ganacsatada wuxuu ka fikiraya marka in haddii deka lagu soo dejiyo warshadeeda free lagu soo dejiyo ama la yidhahdo masalan ilaa aad iska kamaysid oo aad la tartamaysid wadamada kaleento waxyaabaha ay soo saaraan annaga waxaan kuu samaynaynaa masalan alaabtaas markay suuqa taagto waxaan ka dhaafaynaa canshuurta ama profitkaaga waxaan ka yaraynayna ama ka dhaafaynaa canshuurta marka in lagala yimaado boolosiyo la kordhiyo wax soo saarka dalka dawladda soomaaliya kaleento ay ka howlgasho in loo sameeyo masalan mushkiladan hadda abaaraha iyo iyo iyo daadadka labadaba iswata ee sanad walba gudihiisa dhowr mar dhacaya in la yidhaahdo aan samayno aan la aan aan la kaashano wadamada kaleento in naloo maalgeliyo wixii aan ku heli karno deeq iyo waxaan ku heli kara dayn intaba in naloo maalgeliyo inaan helno biyo xereenno si biyaha xilliga ay socdaanna aysan noo daad noo noogu daadin aysan noo baabi'in ama lagu kaydiyo xilliga uu roobka uu joogsado aan biyihii aan dib uga manaafacadsano marka si aan khasaaraha u yarayno faa'iidooyinka aan ururkaas ganacsiga aan ka heli karnana aan u badino waxaan u baahannahay in aan la nimaado siyaasad xoog leh oo oo dhinaca dhaqaalaha oo ay qayb ka yihiin ganacsatada iyo dawladdu labadaba si guud markii looga hadlayo ganacsiga soomaaliya ama dhaqaalaha soomaaliya dhaqaalaha soomaaliya ma ku kobci karaa hadda soomaaliya inay ka mid noqoto ururka comesa dabcan su-aasha waa su-aal fiican ururka comesa waxyaabaha uu dhisan yahay waxaa kamid ah in wadamada xubnaha ka ah laga laga taageero waxyaabay u baahan yihiin yani isdhamaystir dhinaca dhaqaalaha waay marka waxaan ka faa'idi karnaa in aan helno la talin fiican waxaan ka faa'idi karnaa inaan helno expert oo oo dad oo xirfad ku leh hawshaas ku leh in waxaan kaloo ka faa'idi karnaa markaad xubin ku noqotid ururkaas dhaqaalaha waxaa soo buuxisay shuruudaha dalkaasi shuruudaha waxaa kamid masalan dalkaasi inuu yahay waa la maalgashan karaa xilligan masalan xilli waxaa jirta soomaaliya lalihi jiray lama tegi karo lama maalgashan karo marka in lasoo gaaro marka in ay soo jeestaa marka ururka commersa ganacsatadooda oo ayagana indha usii noqonayo ganacsato kasii waaweyn masalan ama yurub ha ahaado ama china ha ahaadaan in la yidhahdo alaleedahay soomaaliya markaan wax ka dambeya waa la maalgashan karaa marka in aan uga faa'iidaysano marka maalgashiga caalamiga ah oo ah in gudaha soomaaliya waxyaabihii laga soo saarayay ama beer ha noqdo ama ha noqdo kalluun ha noqdo ama ha noqdo xoolo nool ha noqdaano ama khayraad kale oo dahan oo shidaalkii ay kamid yihiin ama warshadaba ha noqdaano in marka aan helno marka maalgelin caalami inaan helno ayaa ugu horeeya oon ka faa'idi karnaa haddii oo oo oo si maxaa la dhihi jiray furan oo maxaa la dhihi jiray oo caqliga uu dhisan yahay oo aan iswada kaashanayn oo aan maxaa la dhihi jiray lakala laalaadin aan u wada shaqayno waan ka faa'idaysan karnaa ha
waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo soomaaliya muddadii burburka ee ku jirtay ganacsatada soomaaliyeed waxay u kala iroobeen qaar badan oo ka mid a dalalka caalamka dalka kenya ka mid ah dubay meelahaasoo dhan soomaaliya ganacsiyo waaweyn ayay ku leedahay meelaha qaarna ganacsiga soomaaliya ayaaba ugu ballaaran sida aan ognahana ganacsiga ama dhaqaalaha dadka soomaaliyeed ee wadamadaas yaalla waxay ku diiwaan gashan yihiin wadamada ay joogaan saameyn intee leeg ayaa arrintaasna ku yeelan kartaa markii soomaaliya laga hadlayo soomaaliyana sidee uga faa'iideysan kartaa ganacsigaas faraha badan ee ganacsatadooda ay geliyeen wadamada caalamka dabcan laba qaybood aan u kala qaadin qaybta hore ganacsatada soomaalida waxay ka ganacsadaan waxa waaye waa waa boqolkiiba sagaashan wax ka badan waa number aada u badan export import waaye yani ganacsigeenna waa waa bedis wax loo yaqaano oo ah alaab meel laga soo gaday meelna la geeyey waxaa nagu yar warshadaha iyo waxyaabaha wax soo saarka oo productionka ayaa nagu yar marka dhinac waxaan u baahannahay inaan ganacsatadeena iyo haddaan kasoo hadalna ayay daba socotaa in dhinaca wax sii dhoofinta wax soo dhoofinta keliya usan ganacsi ku ekaan in wax lasoo saaro in loo jeedayta markaan tan kale ah ganacsatadeena ku kala firisan mushkiladaha ay haystaan mushkiladaha sabab badan oo kamid a taxalisnaa sababtoo ah qofka soomaaliga ah markii uu joogo wadan kamid ah wadamada oo aan ka tirsannahay ururkaas ka tirsan annagana aan ka tirsannahay markuu joogo wuxuu xor u yahay inuu ganacsado si lamid ah annagana naba imaan doona dabcan walays imaan doono waayo oo dhinaca negativesta ama ama saameynta oo nagu yeelan doonto in ganacsato ka yimaado ama koonfur africa ka yimaado inay inta muqdisho iyo magaalooyinka soomaliya yimaada ay ku ganacsadaan iyagana marka ganacsatada ama joogta soomaalida ah joogta kenya joogta ama joogta tanzania ama ilaa koonfurta africa mozambique iyo joogto waxay xaq yeelanayaan marka waa muwaadin ka tirsan ururka commersa marka wuxuu xaq yeelanaya inuu si fria ku socdo inuu si fria ku ganacsado marka ganacsatadaas waxay ka faa'iidi doonaan aad ayaa uga faa'iidi doonaan laakiin negative waxaan ka hadlayna waxaa gudaha dalka waa laakiin dadka dibadda nooga baxo soomaaliduna aad ay ugu fiican yihin dhinaca inay socdaan oo ganacsadaan aad baan nooga faa'iidi doonaa aan isleeyahay waxaa loo ogolaanaa miyaa ganacsatadaas in ay iyagoo soomaali ah oo aqoonsi soomaaliya wata ganacsigoodan inuu noqdo wax soomaaliya ay soo saartay aad iyo aad yani waaa tusaale waxaan kugu siin karaa matalan qofka ganacsadaha ee soomaaliga markuu rabo inuu aado basaboor soomaaliya isagoo wato markuu rabo inuu aado matalan ama kenya uu aado ama tanzania waa inuu safaarada waa inuu fiisa sugaa fiisaha sugitaankiisa ayaa wuxuu dilaya marka waxyaabihii uu ka faa'iidaysan lahaa iyo ganacsigii iyo sosocodkii marka meesha ugu dambaysa ee la rabo in la gaaro waxa waaye qofka ka tirsan ganacsatada ka tirsan wadamada xubnaha ka ah markuu u socdo wadan kamid isla ururkii wuxuu xor yahay inuu asoo fiisa qaadanin tusaale waxaan kusoo qaadan karnaa sida hadda ay yihiin midooda yurub oo kaleeto qof midooda yurub dal kamida ka haysta dukumenti ka haysta oo dalka kale fiisa kama rabo automatically si ooora ayuu dhaqaaqaya marka adigu u socda ama tanzania ganacsada ah ama u socda mozambique u socda ama nairobi u socda qofka soomaaliga waa inuu tikidkiisa hore u goostaa uu horey u raacaa ama diyaarada ama markab iyo wuxuu raaci lahaa alaabuhu markay xuduudaha ka gudbaadaan inay uga gudbaan inaysan ahayn export importiga oo canshuurihii fara badna aysan ku dhaceynin canshuurtu ay ka yar tahay sii kaleento oo wadamada isku ah ururka ka way ka yar tahay alaabtaada ay raqiis ku tegeyso marka waxaa imaanaysa marka qofkaasi soomaaliga ee ganacsatada ah ee matalan jooga mozambique iyo angora iyo wadamada ururkaa ka tirsan maxaa lii jira in uu u noqdo marka si oo asagoo dokumentigiisa soomaaliga wata ayuu si fri u dhaqaaqay ahaa sida la ogyahana hadda heshiiska waxaa loo baahan yahay dhaqangelin oo soomaaliya inay dhaqan geliso wixii kaleoo heshiiska quseeya markii taa laga hadlaya dhaqangelinta heshiiska maxaa la gudboon dowladda soomaaliyeed iyo weliba ganacsatada soomaaliyeed oo iyagu laftooda haatan soo dhoweeyay heshiiskani dabcan su-aal hore unba qaybaan kasoo hadalna baan dib ugu laabanaynaa waxa ugu muhiimsan waxaa waay heshiis horta markii lasoo galo micneheedu ma aha afar laatan saabidood hore uka dhaqan galaya heshiisku waa xubinnimada waa kamid noqotay waxaa dhiman shuruudo qaar waxaa jiro xubinnimadaba kuu diida inaa kamid noqotid iyo kuwo markii xubinnimada lagu ogolaado kadib si aad heshiiska inuu shaqeeyo u baahan in lasoo buuxiyo waxyaabaha in lasoo buuxiyo u baahan waxaa kamid a matalan qawaaniinta dalka matalan u yaala dastuurka markii oo baarlamaanka laga hadlaayo qaanuunka maalgashiga caalamiga ah qaanuunka maxaa ladhihi jiray sida qawaaniinta dalka u shaqeynayso maxaa ladhihi jiray tirakoobka dadka soomaalida ah dhinaceena marka laga hadlaayo xuduudaheena iyo maxaa la dhihi jiray meelaha dalka laga soo galoo kaleeto dhammaan inay dawladdu ay gacanta ku wada hayso maxaa la dhihi jiray in la damaanad qaado maxaa la dhihi jiray qofka ajnabiga ah ee wadamadaas ka imaana markuu soomaaliya gudaheeda yimaado kaleeto si lamida qofka soomaaliga inuu dhaqaaqi karo oo aan loo baqaynin amnigiisa iyo maxaa la dhihi jiray oo dhaqdhaqaaqiisa marka dhinaca kaleento oo soomaalida waxaa kaloo anag u baahannahay in dawladdu iyo ganacsato inay wada fadhiistaan laga fikiro marka qawaaniinta la dejinayo marka laga soo gudbo sidii dawladdu ay ula ula imaan lahayd siyaasado ku wajahan in ganacsatadeenu warshadaha iyo maalgashiga ay adduunyada ku leeyihiin in ay qayb kamida gudaha dalka ay ka maalgeliyaan si si marka oo dalku u noqdo dal dhaqaalihiis uu kobcaayo wax soo saar leh aan suuq u raadsano wixi annaga aan soo saarno dhinacaas ayaa aada ugu haboon in markaa dawladdu iyo ganacsatada iyo iyo dhammaan shacabka soomaaliyeedba ay ka wada shaqeeyaan